لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني إخواني في الله يعني شيخ مختار وأن لقبا سودوينت إخوة السودياريين dowradan qiimaha badan leh ee calaykum bisunnatii macnaha xadiiskii nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa idin saaran oo aad laasimtaan sunnadayda iyo wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin runtii aad bay u mahadsan yihiin waana arrin loo baahan yahay mar kastaba in xillaysa saaro oo dacwada loo kaco qodobna waan baraarujinayaa intaanan kelmaddayda odhan mawduucan ku saabsan waxa weeye had iyo jeer ashyaadu marka ay timaaddo waaqica waxa laga yaabaa waxyaabo badani in sidii la rabay si aan ahayn ay u dhacaan oo yarabya dhacaan baryahan dambe waxaan mulaaxadaynayaa oo si gaara u fiirinayaa waxaa loo yaqaano sawirka ama taswiirta oo aada mooddo in la tasaahulay oo si badan la isaga fudaydsaday oo ahlulcilmigu inihii ay banneeyeen in ka ballaadhan waxoogaa lagu tawasucayo marka runtii waxaan baraarujin lahaa taswiirtu asal ahaan sida adilada badan ee saxiixaa ku timi asalku waa xaaraam waxaa laga soo reebaa xaalaad gaar ah marka ahlulcilmigu qayb waa ku ijmaacsan yihiin inaanay bannaanayn qaybna way isla ogol yihiin inay bannaanta qaybna waa mukhtalafu fiihi oo waa la ysku hayaa oo mas'ala khilaafiya bayna culamaa'i sunna weligeedbana sidaasay ahayd oo khilaafkeedu waa soo taagnaa intaan kuwan casriga ah iyo waxyaabahani iman adilada nahyigeedu halkay ku saabsan tahay iyo maxaa laga hadlayaa mas'alo khilaafiya bay ahayd markaa sax maaha in lagu tawasuco oo layskaga balballaadhsado saxna ma aha iyadoo mas'alo fiqiga ah oo min masaa'il alfiqhi oo weligeedba ahlulcilmigu iska soo hayeen in laga dhigo sidii caqiido oo kale iyo manhaj la duminayo in laga dhigaana arrin saxa maaha marka runtii waxoogaa naftaydu waxay dhibsatay iclaanka markii la dhejinayey ikhwadu iyagoo kollay niyad wanaagsan ka lahaa dee sawiradii culimmaday ku soo taxeen ayi xaaja oo ku jirta iyo wax baahi oo loo qabay runtii ma garanayo waana arrin aad mooddo inuu baryaha dambe waxoogaa intishaarayo wadaadka magaciisaa ku filan haddaan xitaa waxoogaa buunbuunina la raacin oo wax buunbuunina haddaan xitaa loogu darin magaciisa hebel baa kelmadda odhanaya ayaa ku filan laakiin sawirkiisa in lagu soo dhejiyaa arrin habboon maaha arrintaana insha allahu dhallinyarada waxaan ugu naseexaynayaa inay iska dhaafaan wixii dambe oo aanay samaynin oo arrintaa laga fogaado mawduucana wax u kordhin mayso wadaadkana wax u kordhin mayso mas'alada khilaafkeediina way cuslaynaysaa marka arrintaa runtii waxaan odhan lahaa ha laga waantoobo waxay u ekaan kartaaba sida ragga qaarkood yidhaahdeen war ma taswiir waxa weeyaan hore uga baaqatay ayay qoladani qallaynayaan yacnii waa arrin aan loo baahanayn marka insha allahu tacaala arrinta noocaasiya waxay u baahan tahay in faraha laga qaado oo lagu gaabsado inaha ahlulcilmigu waxa weeye ay markaa ogol yihiin hadday tahay magaca qofka oo aan waxba la buunbuunin dhammaanteen dalabatulcilmi baynu nahay arday baynu nahay iyo hadday tahay waxa weeye magacii soo qura oo aan sawiro iyo wax lagu soo dhedhejin taasi waa iga nasiixo insha allahu dee baryahan dambe bahasha way tawasucdo markay ciidda tahay oo meelahaas oo mar iyadoo buuraha la taagan yahay oo waxoogaa bahasha noocan ha laga daayo ikhwat alkiraam yaan lagu tawasucin inta ay ku gaaban tahay ha lagu gaabiyo intaasi waa min baabi nasiixa waan ka gudbayaa jazaahu allahu khayra aljazaa kole shiikha wax badan yidhi oo hawsha soo ururiyey xadiiska xudayfa ibnu yamaan radia allahu tacaala canhu aniguna kelimaad ayaan usii idaafaynayaa oo raacinaya ugu horrayn waxaan tilmaamayaa marka firaq la yidhaahdo factazil tilka alfiraqa kullaha waxbaa laga digayaa oo laysaga digayaa waxna waa laysugu yeedhayaa oo mar haddii digniini timaaddo iska jir haddii lagu yidhaahdo dee markaad iska jirto meel lagu leeyahay u soo baydhna way jirtaa markaa ugu horayn waxaan baraarujinayaa diinta islaamku waa wasat diimaha oo dhan yani waa dhexdhexaad waa halkii khiyaarka iyo markaa cadaaladda iyo halkii ugu toosnayd weeyaan ilaahna waa tilmaamay wakadalika jacalnaakum ummata wasaطa litakunuu shuhadaءa calى الnaas wayakuuna الrasuulu calaykum shahiida ilaahay waxa uu inoo tilmaamay in waxa weeye aynu nahay ummaddeennu ummadaha kuwa ugu khiyaarsan ee ugu dhexdhexaadsan ee ugu toosan inaynu nahay khayr alumuuri awsaduha ilaahayna uu inaga dhigay ummadda waxa weeye khiyaarka ah nebiguna ummadaha kalena aynu markhaati ku nahay nebiguna inaga sala allahu calayh wasalam markhaati inagu yahay marka dariiqa laysugu yeedhayaa ee aynu isugu baaqaynaa waa dariiqii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisu ay mareen dariiqaa nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisu mareenna waxaa laga yaabaa cid badani inay sheegato oo cid kastaaba tidhaahdo annagaa ku toosan laakiin dee markhaati baa la ysula baydhi doonaa oo markhaataa la ysula tegayaa oo ahlu sunnuhu waxay yidhaahdaan in kunta naaqilan fasixa wain kunta muddaciyan fadaliil haddaad wax soo rarayso waxaad ogaataa waxaasi wax sugan inay yihiin haddaad waxa weeye wax sheeganaysana oo ku doodaysana dee daliilkaaga iyo bayinadaada keenso marka dariiq baa laysugu yeedhayaa ah dariiqa toosan ee maalin kasta salaad kastoo aynu tukanayno faatixada markaynu akhrinayno aynu nahno ihdina siraada almustaqiim allahayow jidka toosan nagu hanuuni nagana du oo hana marin jidkii kuwaad u cadhootay ee iyagoo aqoon leh ogaan u lumay oo yahuudi ah iyo kuwa gaboodfalay ee jahli daraaddii lumay ee nasaarada ah labadaa jid allahayow midna hana marin qolana way quluwi iyo xadgudub bay samaysay qolana waa soo gaabisay nebiguna sal اllahu alayh wasalam waxaa ilaahay uu ku leeyahay xataa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii waxa taada rasuul allow kani waa jidkaygii xaal markaa aan ku dheehanhay aqoon anigoo aqoon ku dheehan ayaan ku yeedhayaa jidkaa isaga si aqoon ay markaa ku jirto ayaan waddadaa ugu yeedhaya aniga iyo cidda i raacdayna waa sidaa marka ciddaa uu nebigu tilmaamaya sala allahu calayh wasalam ee raacday ayaynu rabnaa inaynu ummadda ugu yeedhno waxaynuna rabnaa inaynu ka digno firaqa lunsan ee waddadaa seegay masalan firaqa lumay iyaga laftoodu waxay isu yaqaanaan inay toosan yihiin masalan muctasilada qaadi cabduljabaar masalan waxa uu tilmaamayaa marka uu rabo muctasilada inuu sheego kitaabkiisa fadlu اlictizaal wa طabaqaat اlmuctasila wuxuu leeyahy altamasuku biالsunna huwa طariiqu اlmuctasila sunnada in waxa weeye la qabsadaa oo dariiqa nebiga la raacaa waa waddada muctasiladu ay marayaan saasuu tilmaamaya moxamed ibnu yasdaad alashbihani oo min a'imat اlmuctasila ka mid ah isaguna wuxuu tilmaamaya ana almuctasila hum muqtasiduun hum lmuqtasiduun ana almuctasila hum lmuqtasiduun iyada iyagaa ah kuwa dhexdhexaystay ee toosan muctasiladu iyagaa ah ashaacirada mawduucoodu dib ka iman doonaa iyagu xadis walaa xaraj meeshaad aragtaba waxay leeyihiin ahlu sunna waljamaaca waa annaga annagaa markaa sunnadii nebiga raacayna sala allahu calayh wasalam bal markay doonaan waxay yaadaan sida uu masalan tuxfatulmuriidkaba ku sheegaya bayjuurigu markay masaa'ilka qaar marayaan waxay yidhaahdaan iyaga oo dariiqoodii lumay xaqan waxaanu ka soo saarnay bay yidhahdaan dhiig iyo uus dhexdii baanu xaq saafiya sida caanahaasi saafi u yihiin xaq saafiya baanu ka soo dhex saarnay bay yidhahdaan ahlu sunnahana iyo madhabu saxaaba markay arkaan xashawiya iyo mushabbiha iyo a'immadii sunnada halkaasay kala baxaan bal imaam اla'ima kitaabkiisa kitaabu tawxiid ibnu khusayma kitaabu shirki bay u yaqaanaan in badanoo ka mid ah fii kutubihimna ku mansuusiya waxaanay leeyihiin ahlu sunno annaga ah maadaamay sidaa tahay iyaga laftoodu dhexdooda hay isku sii qabsadeen iyaynu ka dhignaa ahlu sunne qole waxay yahdeen innagunba ah markaynu ashaaciradana waana sida abaqaat الshaaficiya masalan uu tilmaamayo saaxibu abaqaat الshaaficiya subki oo kale abaqaat الshaaficiya اlkubra waa ashaacirada un bay qolo leedahay iyaga laftoodu markay dhexdoodiisa sii qabteen qolo labaad waxay yidhaahdeen maya waa ashaacirada iyo maaturidiyada inta kalena waa inta laga digaye firaqa ah waana sida ibnu xajar اlhaytami alfaqiih fataawa alxadiiثiya fataawihiisa uu ku marayo weeyaan qaarkood waxay yidhaahdeen ma ashaaciradu maxalee waa ashaacirada iyo salafiyada ahlulxadiidka ah ayaa looga jeeda waana sida aamidi uu kitaabkiisa abkaaru afkaarka ku marayo oo waxay yidhahdeen ashaaciradii salafiyada ha la israaciyo ahlulxadiiska qolada ha la israaciyo ahlulxadiiska bay ku soo dareen qolo kale ilaa sideed daa'ifay ka dhigeen oo ahlulbidacan aynu naqaanaba waa tacriifkii guud ee ahlu sunnaha oo waxa weeyaan si guud bay u dul mareen waana cabdilqaahir marka albaqdaadi kitaabkiisa alfarqu bayna alfiraq isna noocaasuu ku maraya awaa'iftaba ilaa sideed qoluu dabada ka maray oo yidhi waa ahlu sunne saxduna waxay tahay intaa ay sheegayaan ahlu sunne waxaa ka ah alsalafiya ahlulxadiid ahlulxadiiska qolada la yahdo ee alsalafiya ayuunba ahlu sunne ka noqon doona inta kale ahlulbidac bay noqon doonaan xujadeenna iyo habkeennana waa keenaynaa marka hortuuta aynu rabno inaynu ka hadallaa waata noocaasi ah waa arin dadkii ay laba kala noqonayaan ahlulxaq iyo ahlulbaail marka ahlulxaqii in la tilmaamaa waa muhim si loo raaco ahlulbaailkiina in laga digaa waa muhim si looga digtoonaado marka ay sidaa tahay nebigu sal اllahu alayh wasalam waa uu tilmaamay ummaddani inay kala tegayso marka haddii ummaddii kala tegayso ilaahay qadarkiisuna sidan ku dareersaday maxay u kala tegaysaa odhan mayno walilaahi xikmat baaliqa laakiin waxaynu rabnaa kala taggaa ay kala tageen inaynu la dhaqanno oo cidda toosanna raacno cidda khaldanna intaynu u naseexayn karayno u naseexayno bulshadana uga digno cidda khaldanee laga digayaa ma aha dhammaantood cid diin u wada nisbo sheeganaya ee qaarkood diin bay u nisbo sheeganayaan oo waa markaa dawaa'ifu ahlilbidac oo diin bay u nisbo sheeganayaan qaarkoodna waa kuwo ummadda loogu soo dhex tuuray liifsaad اddiin wa takhriibihi min adaakhil inay diintan fasaadiyaan islaamkana dhexdiisa oo ay markaa diinta ka kharaabiyaan loogu soo diray oo ah kuwa aan markaa diin u nisbo sheeganaynin ee siyaasaadka iyo waxyaabaha la midka ah iyo fikirka munxarifka ah u nisbo sheeganaya sida calmaaniyadii oo ku baaqaysa in laga duwo diinta nolosha gebigeedaba in laga leexiyo taa waxaynu rabnaa inaynu ka digno oo bulshadu ay ka digtoonaato hadday liberaaliyo tahay iyo hadday dimuqraadiyiin tahay iyo hadday shuuciyiin tahay iyo hadday ahlulkulli xadaaa cid kasta oo casriyad sheeganaysa ay tahay waxaynu rabnaa bulshada inaynu uga digno oo u sheegno waxa ay ku baaqayaan dalaal cad inuu yahay kuwii aynu faatixada rabbi kaga magan gelayne lahay rabbiyow halkaa naga badbaadi dariiqoodii inay ku yeedhayaan ducaatun calaa abwaabi jahannam inay yihiin kuwa aan diinba iyagu shaqo ku lahayn eele waxbaa dimuqraadiyadaanu ku yeedhaynaa ama liberaaliyiin iyo xoriya iyo waxbaanu ku yeedhaynaa iyo waxyaabaa noocaasiya shubaya iyo kuwa la midka ah bulshada waxaynu leenahay aakhiriyo adduunba badbaadidu diintay ku jirtaa iyo sayidu waladi aadam in la raaco nebi moxamed sala allahu calayh wasalam lagana digtoonaado dadka aqoonta ka soo qaatay cadowga ilaahay saxaabada iyo kuwii wanaagga ku raacay wixii ay ka aamuseen kuwa ka aamusi waayey ee maantaba qadarka ilaahay iska dhex galay ee ilaahay qur'aankiisii iska dhex gale waa makhluuq iyo waxay doonaan la yidhi ee meeshay doonaan u awile u kaxeeyey kuwa noocaasiyaba ahlulbidaca abu marka markaynu asalafiya leenahay waxaynu kaloo uga jeednaa in laga aamuso laga gaabsado wixii saxaabatu rasuuli اlahi salى اllahu alيه wasalam iyo taabiciinta iyo salafu hadihi اlumma ay ka gaabsadeen oo aan diin laga dhigan caqiidaة salaf asxaabi اlxadiis lisaabuuni iyo imaam اlbaqawi sharxu sunnaha juska koobaad sabxadda laba boqol iyo toddobiyo toban iyo dam اlkalaam iyo kutubta la midkaa kutub badan baa markaa ahartu ay ku suganta sidaas si leeg imaamu maala axmed kitaabkiisa usuul sunna wuxuu tilmaamayay usuul sunna cindana altamasuk bima kaana calayhi asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam marka usuusha sunnadu waxa weeye in la raaco wixii saxaabadu ay ku sugnaayeen ridwaan ullahi calayh saxaabadii in lagu daydo marka qodobka saddexaad waxa weya wixii saxaabada rasuulka iyo salafu haadihi umma ka gaabsadeen in laga gaabsado oo aan hore loo gelin imaamu sacd ibnu caliyin abuqaasim zanjaani a'imadii qarnigii shanaad ka mid ahaa min a'immati shaaficiya isaguna marka kitaabkiisa asunna ee raa'iyada ah kitaabkiisa sunnada ee raa'iyada ah ee nadmiga ah macnaha wuu tilmaamay baydka koob iyo tobnaad iyo ka labiyo tobnaad buu ku sheegay wma اجtamacad fiihi صaxaabaة xuja watilka sabiil اlmuؤminiina liman sabr wmaa lam yakun fii casrihim mutacaarafa wajaءa bihi man bacdahum rudda bal zujir labadaa bayd buu ku sheegay wuxuu yidhi wixii saxaabadu ay ku kulantay wama اجtamacad fiihi صaxaabaة xuja xujo weeyaan saxaabadu halkay ku kulmaan waa xujo taasi baana waddadii mu'miniinta ah buu yidhi liman sabar qofka markaa jirrabay ee markaa dhuuxay had iyo jeer nabarka waxa weeyaan marka la rabo guntiisu halkay joogto in la baadho ee qawrkiisa iyo hoostiisa la eego ayaa tasbiirka la sameeya markaa liman sabar cidda baadhay ee jirrabtay kaasaa jidkii mu'miniinta ah buu yidhi saxaabadu halkay ku ijmaaceen in la maro wmaa lam yakun fii casrihim mutacaarafa wixii aan casrigoodii la oqoon wixii aan casrigoodii wax la yaqaanay ahayn wajaءa bihi man bacdahum cid ka dambaysaana ay la timi rudda waa la celinayaa bal zujira waa la riibayaa bu wixii cid iyaga ka dambaysa ay la timaan wakhtigoodii wax la yaqaano ahayn sida kooxahan casriga la soo darisiiyey qarniga afariyo tobnaad oo kale waxyaabaha aan casrigoodii jirin iyo cilmulkalaamkan iyo balaayadan iyo falsafadan aan jirin wakhtigoodii ee la soo darisiiyey waxa weeyaan ta noocaasiyana waxay noqonaysaa in cidda wadata lagu celiyo oo laga diido oo la yidhahdo waxaasi markaa diinta kama mid aha qodobka afraad ee u dambeeya ee afarta qodob ee asalafiya aynu uga jeednaa ay ku soo ururayso waxa weeye fahmu nusuus calaa wifqi qawaacidihim in nusuusta lagu fahmo qawaaciddoodii ay lahaayeen salafku salafku qawaacid bay u lahaayeen nusuusta waxaan cilmulkalaamkan iyo mandiqan iyo balaayadan yunaanka laga keenay iyo waxaa la kala waday may ahayn manhajkoodu qaar bay nusuusta u fahmi jireen oo usuulu fiqigooda iyo qawaaciddooda nooc bay u dhisan tahay sida aawadeed ayuu caalimkii abu cubayd qaasim ibnu salaam kitaabu اliimaan wuxuu yidhi ayu shayin yutabac maxaa la raacayaa buu yidhi shaygee baa la raacayaa bacda kitaab اllahi wa sunnati rasuulihi salى اllahu alayh wasalam kitaabka alle iyo sunnada rasuulka sal اllahu alayh wasalam iyo wa minhaaji salafi bacdahu waa waqtigii imaam shaafici imaamkii noolaa iyo wa minhaaji salafi bacdahu imaamu shaafici in badan baad umka ku arkaysaa isagoo leh salafkii naga horreeyey waxaasi wax yaqaaneen maaha markaa saddex qodob buu imaamu abu cubayd kusoo ururiyey saaxibu kitaab اlamwaal iyo wliimaan kutubtan shiikhale ee markaa sunniga ah waxa uu yidhi maxaa la raacaya kitaabka alle iyo sunnada nebiga salى اllahu alayه wasalam dabadeed markaa iyo minhaajkii salafku ay mareen kadib maxaa kale la raacaya wax kaloo la raacade ma jirto ayu shayin yutabca maxaa la raacaya aan intaa ka ahay culimmadu hadalladan ay leeyihiin miyay iska yidhaahdeen dee maya nebi moxamed sala allahu calayh wasalam markuu sheegay ummaddani inay kala tegayso hal qoluu ka soo reebay saddex iyo toddobaatanka firqo markay ummaddu u kala baxdo hal firqo hal koox ayuu markaa yidhi ayuunbaan kuwa ahlunaarka ahlu markaa waciidka ah ee naarta loogu goodiyey hal qolaan ahayn qoladaa nebigu ma ibhaaminoo qolo uu iskaaga aamusoo yidhi waa qolo uun ma aha ee saxaabadii rasuulkaa weydiiyey sal allahu alah wasalam oo yidhi rasuulka allow noo sheeg kuwaasi waa kuweye waayo xaqay ku dadaalayeen marka muxuu nebigu ku yidhi riwaayaadka kala duwan ee isku macnaha dhow man kaana mila ma ana calayhi اlyowma waasxaabii waa kuwa ku sugan aniga iyo saxaabadaydu waxaanu maanta ku sugannahay nebigu ma odhan anigoo qura waxaan ku sugnaa waxa weeye nebigu waa saydu waladi aadam xaq baanu ku sugnaa cid uu kaalmo uga baahnaana ma jirto bal khalqiga ilaahay abuuray ka ugu fadli badan wey cala aliطlaaq marka ay sidaa tahay xaqiina uu ku sugnaa muxuu saxaabada isugu lamaanayey waxaa rasuulku sal اllahu alيه waslm saxaabada isugu lamaaneeyey odhaah kastoo la yidhaahdaa faham bay u baahan tahay cidda quree nebigu tarbiyadeeyey ee waxa weeye ujeeddadiisa si dhaba u fahmayey ee uu soo rabeeyaa iyaga ahaa waxaanuu inoo sheegay ummaddani inay kala tegayso ummadda kala tegaysana dee saxaabada nebigu ummadday ka mid yihiin kuwase kala tegaya kuma jiraan marka inuu caddeeyo iyagu kuwa kala tegaya kuma jiraan oo uu inoo inagu yidhaahdo laysat saxaabatu min ahli اliftiraac abadan saxaabadu kama mid aha ehelka iftiraaca beri bay ka yihiin marka nebigu muxuu yidhi kuwa aniga iyo saxaabadaydu waxaanu ku sugannaha ku sugan kuwaasi weeyaan kuwa badbaadaya markaa nebigu sal اllahu alيه wasalam isaga doodi geli maysa arrinkiisa halkaa dhig ummaddii kale muxuu ka soo reebay saxaabadiisi ummadda kale saxaabadiisa ayuu beri yeela cid kaloo haysata waxa weeyaan taskiya iyo ammaan halkaa u taallaa ma jirto waxba yaan marba ahlulbidac oo shubahaad ku wareegin cid kaloo la taskiyeeyaan saxaabada nebiga ahayn ma jirto nebigu kuwaasuu taskiyey فعaلaykم بsuنaتيi وsuنaة الkhلفاء الراشhiدين المهدiيiن caضوا عalayha بالنawاجid وإyaaكم ومحdaثaaت الأmuuر nebigu wuxuu sunadayda laazima khulafaaء الraashidiin طariiqoodiina laazima khulafaaء الraashidiinna may odhanin qowlka iyagaa xujo ah abadا saxaabadaa looga jeedaa iyaguna waa ugu mudan yihin inta cumar soo istaagay muu odhan saxaabi kaloo hadli karaa ma jiraan anaa qowlkayga xujaya abi bakrna ma odhan marka maxaa uga jeedaa nebigu sunat اkhulafaaء الraashidiin waa ariiqadii saxaabada ridwan اllahi calayh saxaabada qowlkooda xujaya iyagaa nebigu salى اllahu alيه wasalam ammaan siiyey iyo taskiye kama dambaysa marka ay sidaa tahay waxaynu eegaynaa ummadda cidda ariiqaa saxaabada raacda ee fahanka waxa weeyaan ku qayda kooda ee iyaga ka edebsada kuwaasi uunbaa ah markaa markaa alfirqaة الnaajiya firqada badbaadaysa ee nabigu sheegaya sal اllahu alيه wasalam inta kale ahlulwaciid bay noqonayaan maantana waxaynu arkaynaa ummad badan inay saxaabada arrinkooda hoos u dhigayaan qaarkoodna raafidada iyo waa ku xadgudbayaanoo waaba gaalaysiinaya kuwa ahlulmadaahib oo ahlu sunnaha ka mid ahina waxaad arkaysaa warkooda iyagaa lama dabdin iyo waxa weeyaan markaa saa loo garan maayo iyo iyagaa la qaadan maayo shiikeenna hebel ay hadabaynu qowlkiisa xujaysanaynaa iyo isagaynu istinaas samaynaynaa weheshanaynaa iyo waxyaaba noocaasyaa bay odhanayaan laakiin arrin habboon maaha nebiguna ma sheegin cid kaloo haysata waxa weeyaan ammaanta intaa le wadaadada duruqda iyo aduruq suufiya ayaa qaarkood kutubtooda waxay ku qoreen maalan anigu kooxdayda haddii la damco in cid naarta laga geeyo naarta gebigeedaba candhuuf baan ku tufaya waa baktiinaya hadda u fiirso bal waxaynu maraynaa wakti karaamaat اlawliyaaga xitaa sida loogu quluwiyayo ama qaarkood ha yidhaahdeen waxa weeye mucjiso kastoo nebi la siiyey weligana waa u bannaan tahay ilamaa ay yidhahdeen abuuritaan qaarkood baa bannaan inuu cid abuuri karo waxaanu leenahay dadka ku daalaya wadaado wadaadkiinu halkuu jiraa marka qiyaamaa la yimaado ee nebi maxamed mooyaane sal allahu alayh wasalam cid kale rabbi aanay hortegi karayn xitaa ambiyadii kale casaa an yabcaaka rabbuka maqaama maxmuuda maqaamka la mahadiyey nebigunbaa lagu soo saaraya sayid waladi aadam cid kaloo halkaa istaagi karta maqaamkaa tegi kartaa ma jirto shuyuukhdan ay ku qulowiyayaan ee cirka geynayaan xaggay joogaan maalinkaa nebi maxamed unbaa rabbi hortegaya midda kale waxaynu tilmaamaynaa intisaabka aada xitaa un intisaabayso madhab madhabka salafiga aba ha noqde ee asxaabu alxadiis ee saxaabada madhabkoodiiba ha noqdee wuxuu u baahan yahay in laga dhabeeyo sida awadeed bay ahlucilmigu waxay yidhahdaan alintisaab ila asaalixiin in loo abtirsado dadka wanaagsan biduuni tawxiidin walaa iimaan iyadaan tawxiid iyo iimaan arrintaasi raacin oo lagu lamaanaynoo waddadii toosnayd aanad marin waxaa weeye laa tanfacu saaxibha biijmaci ahli sunna ma anfacayso shakhsiga biijmaaci ahli sunna cid wacan baan ku abtirsadaa cid wacan baan u nisbo sheegtaa war camal bay u baahantay waa inaad ka xaqiijisaa salafi baan ahay aan meel tegaynin xitaa looma baahna waa inaad qawaacidda shariicada raacdaa maala nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luut labadaba labadoodii dumar ahaa gaalay ahaayeen qur-aankaana alla inoogu caddeeyey wax allaaliya waxay ambiyadii guurkoodii u taray ma jiro wax allaaliya waxay ka anfacday ma jirto sida binasi qur'aan ku timi sidaas si leeg nebiyullaahi nuux inaan nebi nuux baan ahay waxba umay tarin camalkaagaa ku raacaya ilaahayna wuxuu yidhi arrintaa hay weydiini sidaasaana lagu halaagay inaa nebi nuux nebiyullaahi ibraahim khaliil اraxmaan calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu watasliim dhammaanba ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiy nabadgelyo korkooda ha yeele aabbihii aazar gaal buu ahaa inuu dhalay khaliil الraxmaan waxba umay tarin markaa xerta sheekh hebel baana iyo reer hebel baan ahay iyo salafi baan ahay aan camal la socon oo dariiqa aanad ku toosin nisbadaa wanaagsani keligeed ku anfici mayso ee waxay u baahan tahay in la dhabeeyaa qof kastoo wanaagsan camalkiisaa raacaya qof kastoo xunna camalkiisaa raacaya waaya marka ay sidaa tahay waxaynu leenahay waxa mudan dariiqaa nebigu ammaanay ayaa ahlulbidac iyo ahlusunne ahlusunnaha waxaynu uga jeednaa asalafiya ahlulxadiid firqatu naajiya aynu uga jeednaa ay ku kala baxayaan qoladooda ixtiraamaysa saxaabadii iyo waxay nusuusta ka yidhaahdeen ee waxa weeye aan quluwi ku samaynan shuyuukhdooda ee aan taqdiimu اlcaqli cala naqli samaynayn inay caqligooda gaaban ka hormariyaan naqliga kitaabka iyo sunnada kuwaasi baa ahlu sunnaha dhab ah noqonaya taasina waxay u baahan tahay in waxa weeye markaa loo shaqaysto oo laga run sheego maalan ashaacirada kollay dee sheikha ka hadlayaynu u daynaynaaye waxay u abtirsadaan xali ibnu ismaaciil imaamkii la odhan jiray abi xasan abi xasan alashcari laba boqol iyo lixdankii dhashay saddex boqol iyo afar iyo labaatankiina dhintay imaamkaasi lixdan sano muctazili buu ahaa waayo abu cali aljubaa'i almuctazili baa hooyadii qabay guriga muctaziladu ku soo barbaaray afar iyo labaatan sano ayuu sunnada iyo kullaabiyada dhex joogay marna kullaabiyada soo maray marna xaggan u soo maray qolada yidhaahda muctazili waa lagu ijmaacsan yahay inuu inta ahaaye inta dambay qolona dee labaad darajo ka dhigaysa oo maruu ahlu sunnaha un inuu ku dambeeyey aakhiritaanka laysku khilaafi maayo laakiin darajo dhexe ma jirtaa mise ma jirtaa khilaafku gelaya khilaafkaaba inagaan gelin afar iyo labaatan sano ayuunbuu dariiqadan sunnada ku soo agdhowaaday oo muctasile ka yimi madhabka uu u noqday oo madhabkii ahlu sunnaha ah miyaa la odhan karaa isaguu ka soo bilaabmay yani dhibaatada jirtaa madhabkuba hore uma jirin miyaa la odhan karaa ee isagaa soo bilaabay oo hadda islaamku intii hore muxuu ku sugnaa yani waa arrin u baahan fiiradeeda madhab الصaxaaba taabiciin taabicu taabic a'imadii afartaha imaam الshaafici iyo imaam اlmalik iyo imaam abi xaniifa iyo imaam اlaxmed xaqiidada ay ku sugnaayeenee ahlu sunnuhu markii dambe u laabtay muddada kooban baanu markaa arintaa dib ugu noqday oo uu ogaaday ee afartankii sano hore shaqo kuma lahay cid kastoo u nisbo sheegtaana waa garanaya ka noocaasiyabaa kutubteenna fiqiga siiba shaaficiyada qolyahan dambe ee ashaacirada ah ee in badan aynu daraasayno waxa ay yidhaahdaan imaamu shaafici wa imaamun fi lfuruuc kutub shaaficiya waa macruuf habeenii maalin waynaga akhriyayna imaamun fi lfuruuc weeyaan bayan laa imaamun fi lusuul abi xasan alashcarina waa imaamun fi lusuul yani arrin habboon maaha junaydiyana waa imaamun fi zuhdi bay ahda marka waxaan leenahay qowl saxa maaha aqwaasha noocaasiya aqwaal sawaaba maaha imaamu shaafici waa imaamun fi lusuul wa imaamun fi الsunna wa imaamun fi الzuhdi wa imaamun fi اlwarc intaba waa yahay warcna waa yahay waa imaam isaga iyo a'imada kaleba ariiqa sunnada ku suganba aan haba yaraata ee wax ceeba loo yeeli karin caqiidadiisiina waxaa koobi u ah oo qoray ardaygiisii maala abu ibraahim ismaaciil ibnu yaxya almuzani kitaab sunna ama sharxu sunna isaga ayaa waxa weeye qoray imaamkaasina maala boqol iyo han iyo toddobaatankii buu dhashay waxaana uu dhintay laba boqol iyo lixdan iyo afarti ilaa sagaashan sano buu markaa madaxa la gelaya imaamu shaaficina muxuu yidhi imaam اlmuzani naasiru madhabi waa ka madhabkayga u gargaaraya marka qolyaha firaqa waxaynu leenahay annaga caqiido waxaa noogu filan imaamu shaafici iyo aimada la midka ah ee salafu haadihi اlumma ee saxaabadii ka qaatay caqiidada ee waddadoodii aan ka baydhin haddaa xitaa madhab rabtaan imaamu shaafici oo ardaygiisa imaamulmuzani qoray caqiidadii oo imaam اla'ima iyo afartii aa odhan jirteen waa afarta muxamed ee madhabka afartuba dariiqada ahlu sunnaha ay ku sugan yihin saxna ma aha in caqiidatu salafka loo tiiriyo xanaabilada bal madhabka ugu badan ee kutubta caqiidada ee sunnada ugu badani waa madhabka shaaficiyada ama saabuuni asxaabulxadiiska markaa kitaabkiisan ha noqdo markaa waxa wey abu cusmaan saabuuni ama ha noqdo laalakaa'iga ama ha noqdo maala maxaa la yidhaahdaa muzani ha noqdo ama hadda wadaadkii aan sheegaye isaguna muxuu ahaa abuqaasim uzanjani ha noqdo ama aajuri fi shariica ha noqdo yacnii a'immada ugu badan ama ha noqdo waxa weeyaan ibnu khusayme ha noqdo ama ha noqdo waxa weeye ibnu mundir a'immada ama ibnu mundir ha noqdo ama ha noqdo waxa weeye sheikh اlmufasiriin marka waxa weeye imaamu ibnu jariir الطabari a'immada ugu badan caqiida wax ka qoray waxa weya waa culimada a'imaةu الshaaficiya kutubta maraajicdee loo noqdaaba marka madhabka salafiga in xagga xanaabilada loo riixaa lafteedu waa arrin aan sax ahayn marka waxaynu tilmaamaynaa waddo waynu ka digaynaa waddana waynu ugu yeedhaynaa ummadda dariiqa salafu haadihi اlumma ee dawaabidiisana aynu wax ka ishaaray waynu ugu yeedhaynaa ee kutubtiisu macruufka tahay ee caawaba haddaynu daba soconno aynaan ka dhammaanay dariiqna waa uga digaynaa duruqda dalaalka hadday khawaarij tahay iyo kuwa takfiirka quluwiga ku sameeyey iyo hadday irjaa tahay iyo hadday muctasila tahay iyo caqlaaniyada iyo hadday jahmiya tahay iyo kuwa waxa weeyaan waxay caabudayaanba aan la garanayn iyo hadday ashaaciro tahay iyo hadday maaturiidiye tahay cid kasta oo madhabu ahlilxadiis khilaafsan waa uga digaynaa taa macnaheedu maaha markaynu sidaa leenahay culimmada muslimiinta ee madaahibtaa u nisbo sheeganaya inaynu xaqirayno maaha xaasha aimay leeyihiin tixgelintooda leh arrinka markaynu ilaaqayno ilaaqa iyo tacyiinkuna waa kala jaad labadaa masale hal kala fahmo markaynu ka digayno madaahibta baatilka ah macnaheedu maaha inaynu leenahay ciddii un abtirsataaba waa dad xun inaynu leenahay maaha waayo cidda luntaa mar bijtihaadin bay ku luntaa ijtihaad baa ariiqa ay ku seegaan oo waxawey nebigu waa inoo tilmaamay idaa xakama alxaakimu fa akhda hadduu gefo markuu asiibana laba ajar hadduu gefana hal ajar marka culimo badani waa a'imo sunne oo mujtahidiinoo xaqa ku dadaalaya laakiin way wayla leexatay islaamkana nafci badan bay u leeyihin waxaynu uga jeednaa cala alcumuum maaha inaanu ashkhaas xukumayno markaynu firaqa mucaasiriinta ah ee jamaacaadka ka digayno markaynu ka digayno dadka calmaaniyadda iyo waxyaabahan wada maaha ashkhaas inaynu xukumayno markaynu ka digayno ashaaciro iyo kayrkoodba ashkhaas arrintu maaha waayo shaksigu waxyaabo badan baa la tixgeliyaa inuu ta'awul iyo ta'wiil sidaan halkan la martaa laga yaaba in jahli ka helay baa laga yaaba inuu dhinacan ha ka lunsanaadee nafci badan bulshada u leeyahay baa laga yaabaa saawadeed baa nabigu yidhi sal اllahu alيه wasalam in allaha la yansuru hada اdiin birajul اlfaajir ilahay diinta wuxuu ugu gargaaraa fii bacdi اlaxyaan qof faajiroo xadgudbay yaa wakhtiyada qaarkeed diinta lib ka soo hooya mid xaqa ku taagnaana nafci allaaliya nafci uu leeyahay wuxuu yahay toona markuu doono ma yeeshee naftiisuunbuu anfacaa marka markaynu ka digayno ariiqa heblaaya macnaheedu maha ashkhaas inaynu ka digayno oo hadhow caalim hebel oo madhabkaa ka tirsan iyo caalim hebel oo madhabkaa ka tirsan iyo mujaahidkii markaa hebel ee madhabkaa ka tirsan lama odhanayo abadan haadaa shay un aakhar waa kala jaad waxaynu ka hadlaynaa ariiqo ashkhaastii kamaynaan hadal laakiin waa ariiqo ariiqaasi caqiidada hadduu doono dhinaca fiqiga a'imaha ku noqday waxaa jira a'imo dhinaca fiqiga a'imo ku ah oo aan cidina dafiri karin sida abu isxaaq ashiraazi oo kale misna baabkan ku lunsan oo waxa weeye aada arkayso wakhtiyada qaarkood kitaabkiisa al-ishaara ee caqiidada iyo isagoo leh madhabka ashaacirada wadadaa cidda aan marin waaba gaalo ka war ما عدا الأشاعرة في كتاب الإشارة لكن هو إمام من أئمة المسلمين تاسنا وزلة عالم وحوية وملك دع عالم قول كيسانا تحقل مينو مقام كيسانا ملك دع مينو marka inaynu ka digayno madhabka macnaheedu maaha inaynu ashkhaas dul taaganahay oo hadhow kana sawtila lahaa waa sida kana waqtigooti lalahaa waa sidan maaha waayo nebiguba sal allahu alayh wasalam markuu tilmaamay firaqu ahlunaar weeye wasfi buu sheegay ma sheegin ashkaas marka ahlucilmigu waxayaan markaad cayinayso xitaa daa'ifo ama kuwii nusuustu caddaysay khawaarijta oo kale waa inay yihiin sida kuwii cali la dagaalamay calaamadda xitaa cidduu la dagaalamana la sheegay ama waa inay yihiin kuwo aad uga digayso dararka ay muslimiinta ku hayaan dararka ay muslimiinta ku hayaan qodobna waa inaynu kala fahanaa alkhilaaf iyo aliftiraaq waa kala jaar alikhtilaaf laysa kulluhu madmuuma dhammaantii madmuum maaha khilaafka qayba ijtihaadi ah marka khilaafku waa shay alkhilaaf kulluhu laysa iftiraaqan khilaafku siduu u dhan yahay iftiraaq maaha khilaaf kasta iftiraaq maaha laakiin khilaafka qaybta fogaatay ee usuusha ahlu sunne shakhsigani khilaafay usuusha ahlu sunne waa mudawan eh ama furuuc badan oo usuusha kula noqonaysa waxa weeyaan mukhaalafa oo meeshii shiyacan la noqonayo kooxo khilaafkaa daraaddeed tan noocaasiyaabaa khilaafka kulliga ah ayaa horta firaq lagu noqonaya taasaa firaq lagu noqonaya taana ahlulcilmigu haddii keligeed masaladaas ku dhalaysa ada dul istaaga iyadaabaa mualaf dhan laga qori karaya oo iminka aynu ka gaabsanaynaa aqwaashii culimada inaynu soo naqlino marka intaa tahay laba qodob baan ku soo ururinaya arrinta noocaasiya ee ummaddu inay tafaraaruqdo maadaama mawduuc waa mawduuc ballaadhan oo aan ku guda dhacnay oo si yar lagagama dhammaan karo laakiin waxaynu leenahay ummaddu inay tafaraaruqdo horta maxaa u sababa sababo badan bay leedahay laba saddex qodob baynu kaga koobsanaynaa kow cid la adeegsanayo oo islaamka cid aan ahayni ay soo adeegsatay sida cabdillaahi ibnu saba oo raafidada kuwan saxaabada caayaya asalo ah khawaarijta iyo waxa weeyaan qaybo badan asalo ah oo dhinaca iska soo galaan markaad eegto maxaa la yidhaahdaa firaqii waaweynaa oo dhan inta badan kaalay dhabarka saaraan ama ha noqdo falsafadda inay iyaga ka soo qaateen sida jahmiyada oo kale ama mid muslimka ku dhex dhuumanaya inuu sameeyeyba ha noqotee waxa weeyaan horta qodobkaasi iftiraaqa wuu keena muranka iyo ummaddu muslimku inay iskhilaafaan mid khaarijka kaga yimo wuu noqdaa oo marka la doono gaaladu sana iminka yamaan iyo yamiin iyo yasaariya u sameeyaan qolada bidixda fog iyo qolada midigta iyo waxaa u sameeyeen markay doonaan muslimiintana waxay ku dhex beeraan dad khilaaf dhaliya oo iska soo horjeedoo qaab daran oo iyagu ay soo adeegsadaan oo markay doonaan labada dhinacba iyagu ka soo shidaan laakiin wasadka iyo dariiqada dhexe cidda ku sugan ee salafu saalix waxa weeye la haysata ee waddadaa raacaysa kuwaas unbaa badbaadaya marka hortood khilaafku xaggaa dibidda wuu ka yimaadaa waa qodob qodob labaad wuu ka yimaadaa xubu riyaasa iyo walityaani biljadiid qofku inuu jeclaado madaxnimo tolow yaan hogaamiyaa yidhaahdo dabeedna uu koox iska samaysto muranka way bilowdaa iyo inuu la yimaado wax cusub inuu damco idinkaan arkayoo iminka baraha bulshada iyo kuwo badani aad soo caanbaxdid bay saada mise wax iska sheegaan ummadda muslimiinta waxyaabaha khilaafka ku dhaliya qofku inuu madaxnimo jeclaado oo isaado wax cusubuun la kaalay ha lagu barta ee soo bood waa waxyaabaha muranka dhaliya bay ka mid dabeedna min baabi khaalif tucraf ummadda khilaaf mid buu isku dheeririnaya xitaan waxba ka gaadhay si uu u soo caanbaxo arrimahaasina khilaafka way dhaliyaan oo bulshada khilaafkay ku keenaan qodobka kale ee ugu muhiimsanee inta badan khilaafka dhaliyaa waxau noqonayaa aljahlu waalkhalalu اlmanhajiy qofkii jahli iyo aqoon daro inay diinta ka hayso manhajka uu adilada u daliishanayana khalal kaga sugan yahay oo manhajkii manhajkii salafka aanu ahayn waayo qawaacid dhan bay u leeyihiin kutub dhan baa laga alifay منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة كتب badan baa laga alifay marka manhajka qaab aan ahayn inuu u daliishado oo manhajka istidlaalku khaldan yahay oo markuu doono markuu arko ee nabiga sal allahu alayh wasalam markii uu u diray fidrida waxa weeye inuu ilaaliyo deedna shaydaanku marba in ka dafaya akhirkii uu qabtay ee uu u sheegay dikri ay habboon tahay inuu shaydaanku ka fogaanayo aan u soo dhowaanin ayad kursida uu yidhi akhriso qaar baa laga yaabaa fahamka maqluuban ee dabagedisan inay yidhaahdaan qofka xun cilmi waa loo doonan karaa saa shaydaan baaba xoogaa faa'iidaa laga helaya waa dhici kartaa marka eg manhajkii istidlaalkaa lunsan oo waxaanu garan karaynin saxaabigu ninkan waxba ma weydiisan hortu isagaa la qohday oo waxaan u sheegay mar labaadkiina saxaabigu ma qaadane nebigu wuu la tegey waxba kama qaadan waxa laaliya wuxuu ka qaatay ma jirto nebigu yidhi intaasuu igu yidhi ka warran nebiguna muxuu ku yidhi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay laakiin waa beenaale beenaale wey waa uga digay ma u malaynaysa in abi horeyra odhanaya beenaalihii miyaan wax ka qaatee abadan subxaana allah wax dhici kara maaha marka khalal manhajiya hadduu xagga daliishiga kaa galo jahlina ku hayo waa waxyaabaha khilaafka dhaliya iminka wakhtiyo badan baad arkaysaa markaad baraha bulshada eegto ummad hadlaysa oo saasuun u dhurmaysa oo aan waxba u baxsanayn markaasaad is odhanaysaa war ma u jawaabtaa iyo war diinta u tub kan haddaad iminka la sii wado diintii baa la isku hayaabaa la odhanayaa dabadeedna xadiiskii tilmaamayey ninkii xallay labadii dumar ahaayee ilmaa isku qabsaday ee nebiyullaahi sulaymaan yidhi aanu kala jeexno ilmaa u kala jarno calayhi salaam ee dabadeedna tii dhashay tidhi may ha kala jarina iyada wada sii aw halkaa ka gartay ta u damqanaysa ta kalena noo kala jeex bay tii waa ilmaa ma ilmaa la kala jeexaya qof yar qodobkaasina wuu keenaa khilaafka had iyo jeer haddii cidda aan waxba garanayn aamusto khilaafku waa yaraada markaadu qofka aan cilmi lahayn waxa weeye ummadda waa luminaya khilaafka wuu biinaya bulshadu way isqabsanaysa sida aweed ayaa a'imo badan sida imaamku darduushi oo kale iyo uu yidhi ay yidhaahdeen weligood ummadda loogama yimaado minqibali culamaai xagga culimada ummadda balaadka lama timaado laakiin cidaan culimo ahayn baa culimada buurin markaasay fatwoodeen markaasaa ummadii lunta haddaad aragto waxa weeyaan cid bidca abuuranaysa mabtadaca caalimun bidcatu qad caalim weliga bidca ma abuurto cidda abuuranaysa waa cid juhaala marka runtii taasina way keentaa oo xadiiskii xudayfaba oo axmed laysa ducatun calaa abwaab jahannam ciddaa bilaa aqoonta iyadoona way keenaysaa markii uu la tarnaqsanayay masalan ibnu cabbaas qoradii khawaarijtana waxyaabihii uu ku naqdiyey ka mid baa inaanay la joogin saxaabada oo waxa weeye waxaan ay dadkaa leeyihiin inaanay culimo u ahayn waa uu u sheegay oo waxa uu tilmaamay ji'tu min cindi asxaabi rasuulilah sala allahu alayh wasalam waxaan idinka imi saxaabada rasuulka xaggooda baan idinka imi walaysa fiikum min waaxid cidda idinka imus hal qof idinka idinka imus saxaabada xaggoodaan idinka imi wa min cindi ibni cabdi rasuulilah sala allahu alay wasalam nabiga inaadeedka xaggiisana waa ka yimi sala allahu alay wasalam وعalayhim nazla qur'aan saxaabada iyagaa qur-aanka kusoo degay wahum aclamu bitaawiil tafsiirkiisana iyagaa idinka yaqaana marka cidda aan fahmu salaf ku taqayudayn ee aqoon lahayn ee dariiqa aan cilmiga ka qaadan masdarkiisii asalka ahaa oo aan qayri ahliga ka qaatay marka aan ka qaadanin ehelkiisii waa waxyaaba khilaafku beeraya marka waxaan kusoo ururin lahaa haddaynu masalada dabcaynu si loo socon ka dhammaan mayne ko baahannahay masalan inaynu iska ilaalino kala dulduunaano alistiqlaal alistiqlaal can alculamaa masalan iyo wطulaab almawduqiin iyo wacadamu liltifaafi xawlahu watacaali calayh inaynu iska ilaalino inaynu ka keliyowno oo bimacnaa ka maaranno culimada oo masaa'ilka naba waa garanaynaa in idhaahno oo culimada ka maaranno iyadoo waaba cilmiga lagu kalsoon yahay ee dariiqu salafka uma ku sugan iyo inaynu ka dheeraano culimada aynaa noqon kuwo ka dheeraanaya inaynu ku hareeraysnaano mar kastaba arrinta noocaase inaynu iska ilaalino inaynan ku hareeraysnaan culimada aynu noqono kuwii ku hareeraysan iyo watacaali calayhim inayna iska koraysiin oo kibor maxay garanayaan maxay culimadu garanayaan barakadu cundaaka makaa macakabid barakadu kuwiina waaweyn macooday ahaatay oo la jirtaa kuwa ku weyn xagga da-da kuwa ku weyn xagga aqoon labada ku weyn kuwaasi in laga qaadan waayo cilmiga oo iyaga nawaasisha iyo waxyaabaha yimaada la weydiin waayo oo waxyaabaha bulshada ka baxeeya qaabka lagaga badbaadaana waa iyagoo culimada waxa weeyaan waxyaabaha imanaya iyaga markaa la weydiiyo oo aan laga fogaanin oo mar kastaba la isku dayo in waxa weeyaan culimada casriga la weydiiyo arrintan maxaa saxan maxaase khaldan maxaa saxan maxaase khaldan aimatu salafi umma maanta casrigeeda aimo badan baa inoo nool aimo badan ayaa inoo nool fii kulli beled way joogaan marka masalan sacuud oo kale leedaho aimada waaweyn sheekh fawsaan iyo sheekh cabdimuxsin cabaad iyo sheekh walic ibn hadi lmadkhali iyo masalan muftiga aimada lamidka waa in looga dambeeya masaajid waa in looga dambeeya oo la eega iyagu waaqaca maxay si uga dhaqmayaan ee dad masalan caadifadoodu aanu cilmi xadidayn waa inaan lagu lubin masalan marka iminka ummadeenna soomaaliyeedka eego shanta soomaaliyeed inta kaleba meelay ka joogaanba culimaa laliinka oo culimaa ku joogta shaki male cidda fadwoonaysa ee ummadda ama gaalaysiinaysa ama dhiigooda banaynaysa ama waxa weeya wax aan jirin diinta sheegaysa ha sheegto cid kale manhajkaa imaam salafiya way ku dhawaaqayaan ciddala manhajkaa oo manhaju salafi umma cidda ku baaqaysa ee kooxa diimeedyadana ka fog kooxa diimeedyada iyagana ka fog waayo kooxa diimeedyada wax diifashaka ku imaa meel la kala soo gala jamaacadu waa mid kaabula marka kooxa diimeedyadana ka fog dariiqu salafi haadii umara ku yeedhaya bidacana aan u damqanaynin mara oo marka la qaabto haddii lagu xadiidbo ka daayay bay odhanayna laakiin arrinta u tacasubo oo haddii loo baqdana hebel iyo hebel iyo hebel la odhanayo iyadoo cidda laga cabsan kuwa noocaasida waanu odhanaynaa ciddaasaa meela manhaja laakiin iminka beledkeeda soomaaliyeed xitaa kuwa ummadda dhiigooda banaysanaya ama ummadda sida lagu gaalaysiinaya haddii la helo soomaaliya iyo culimaa bal sheega a laga yaaba ma dhuusan inay meelaha ka soo helaan meelaha ka reera laakiin ma filayo inay ku dhawaaqaya maanta waa marku loo gaalaysanaya kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada yaa diiba kitaabka iyo sunnadu fahmu man fahmu khawaarij baa lagu yidhi fahmu salafka uma waynay noqotaa inu fahamkii salafka noqotaa oo markaa culimo loo leeyahay da khilaafka haddii la doonayo inuu yaraado waan uga soo afjari karna lala jeedo inaynu soo afkarno waayo in ilaah noo sheegay oo laga diidey inagu laba duco ilaahay nabiisa hale saddex laba waa laga yeelay laakiin inaan ummadda dhexdeeda baxsoon baynahum la dhigin oo khilaaf iyo dagaal iyo balaayo aanan qarac dhigin lagama yeelin lagama yeelin maadaama laga yeelin inana laynaga yeeli maayo khilaafku waa jiraya ilahay baan xikmad baa laga arkaaya khilaafku waa jiraya daa'ifada toosanina waa jiraysa daa'ifa mansuura waa jiraysa adigu laguma rabo inaad kuwa kale ku mashkuulsheedka mansuurada ah inaguu tilmaamay iska cad dariiqadii saxaabada ee dawaacidinaan waa ka tilmaamaynay ku socotaa taasaa lagaa rabaa hana raaci in aan cilmigeeda lagu kalsoonay cilmina haka doono haddaad doonayo inaad wado imanka se dhibaatada jirta barigii bulshada cidba lama kala lahaa kii kasta waa la dhegeysanay taasina masiib ay noqoto markaa dhigihiina iyo indhihiinaba si badan u ilaashada kole ma waktiga dambeeye oo xilliga iyado masaalkii aynu odhan lahayn marka hadda waqti badan ma hayno inaasnan jecel lahayn inaan usoo ururino ilaahay subxaana watacaala xaq ahayna waafajiyo hana inaga dhigo dhammaanteed ma dariiqa xaqa ah kuwii raacaa ilaahayna uu ka badbaadiyo naartiisa جنة الفردوس على رقيقة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته